haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo weliba ciid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kulan soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a dad kumanaan kun oo dollar maydha iyaga oo ka cabsi qaba inay ka qaadaan xanuunka covid nneteen ee uu keeno coronavirus lacagtii ay haysteen ee ay dee soo qaateen ayay dee ka shakiyeenba inuu coronavirus saarsaaran yahay kadibna way dhageen cabdixakiim ama way weereen hasayga dardaara ayaan ku hollinayaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa
waciile ciida ciida cashiiriyo deris wanaagba ciidu caaqiya ciid mubaarig ciid wanaagsan ku ciida
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyo weliba fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas basray basray bishaan ku barteen bilownay jacaylkiyan beere
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bilihii u dambeeyey waxaa guud ahaanba dunida saameeyey xanuunka covid nneteen ee uu keeno amaba uu sababo fayraska corona kaasoo dunida ay ugu dhinteen kumanaan qof islamarkaana ku dhacay amaba asiibay malaayiin kale waxaana sida aynu ka wada warqabnay iyadoo dadku ay raacayaan talooyinka ay dhakhaatiirtu bixiyaan ay ku dadaalaan in aan xanuunkaasi ku dhicin iyaga oo maydhaya gacmahooga iyo weliba wax kastoo ay isticmaalayaan oo ay isleeyihiin waxa in uun soo gaadhay amaba kusoo dhex dhuuman kara xanuunka haddaba taxadarkaasi qofba meel ula kaciya waxaa jira dad aada ugu fogaaday oo sameeyey waxyaaba dunida ka yaabiyey oo qaarkoodna sida la tilmaamayba aan xanuunka waxba aanay ka taraynin caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa laba dhacdo oo ay sameeyeen laba qof oo midkood uu maydha lacagtii u haystay halka ka kalena uu mashiin cuntada lagu diirsado uu dhex geliyey si uu koroonaha uga dilo lacagtaasi bal haddaba yaanan sheekada idinka dilin ee aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya lacagta la maydhay inta ay leekayd iyo weliba meesha ay dadkaasi ku nool yihiin
horta cabdi xakiimow adduunyada waxaa la nin noolow maxaa aragti kuu laaban soo saa ma ahayn horta mahmahdi guud ahaan iminka caalamka dee waxaa dawqiya cabdixakiim oo saad ka warhayso xanuunkan covid sagaal iyo toban ee uu coronavirusku keeno xanuunkaa bacihiisu ama dadka bacda oo ku xidhaa cabdixakiinow aad iyo aad iyo aad ayay u kala duwan tahay waa shakigii shaki bacda waxaan ka wadaa yani shakiga qofku shakiyayo marka waxyaabo badan oo adduunkii dadkii ka yaabiyey ayaa dadkan ka cabsi qaba ama ka baqaya ama ka shakisan covid nneteen lagu arkay si gudbayn bacdaa waxaa u eegi doonaa iyo sheekadaasi laakiinse haddaynu toosba u guda galno qoladani maxay samaysay qoladan waxay samaysay cabdixakiinow de horta anigi ku yidhi wax walba ka yaab hataa de horta intaan u gudagelin dee adiga laftaadu xitaa marar badan waxaad arkaysaa tvda waxa laga soo daynaya meelaha waxaa ku jira dad ba waxbay sameeyaan laga bilaabo dad dee qaalib dadkii bixi bay waayeen horta oo ay gurigii ku jiraan dadkii qaalin ee adeegii ind loo keeno oo guriga hortiisa loo dhigo oo inay xitaa doontaan ay iska daayeen inay dee dabaduun soo yaro wareegaan soo jimicsadaan mooyaane cabsi daraaddeed cabsi daraaddeed adeegii baa yimi oo dadkii qaar qudraddii bay maydhayaan wixii kale dee baasadii bay maydhayaan qaar baa bariiskii maydhaya qaar baa roodhidii bacdii lafteedii maydhaya qaar baa kusi roodhidii xitaa maydhaan adakino
marka wax kastay lisley ba halkaasoo kugu soo dhuuman karaa in iska maydhaan bay doonayaan si fiican dadka qaar cabdixakiino adiga arkay oo dee bahalkan maradan afka lagu xidho ayay ku xidhan yihiin dee iminka gaarka ah ee la sameeyey ee dhakhaatiirta iyo afdaboolka ee dhakhaatiirtayadii kalkaalayaasha caafimaadku ay xidhan jireen dadka qaar cumaamaday xidheen dadka qaar masaray xidheen dadka qaar baa funaanadii shaarka siteen afka ku xidhay marka horta bahalka hawshiisu iyo shakigiisa iyo cabsidiisu dee saasay u badan tahay waan gartay qoladayna markaa tallaabada qaadaan haddaynu kusoo noqono qodanay tallaabada qaaday waxa weeyaan lacagtii ay haysteen ee ay dee soo qaateen ayay dee ka shakiyeenba inuu coronavirus saarsaaran yahay kadibna way dhageen cabdixakiim ama way weereen.
hadda waa maydhista caadiga lacagta la maydhay si fiican lacagtaa een, waxa ay weliba labada qof mid ka midi waxa uu ku maydhay washing machine halkii dharka lagu maydhi jiray ayuu ku maydhay qiyaastii haddii washing machine la geliyo biyo saabun oo la raacinaya wax kale laguma maydhayo dee dabcan biyihii saabuuntii markaa maxaa dhacaya dee in lacagtiiba milanto in la kala garan waayo keebaa boqol ahaa keebaa konton ahaa keebaa labaatan ahaa markaa lacag intee leeg bay lacagta ay maydheen lacagtan eh, cabdixakiin waxaa ka dhacday horta magaalada la ansan city oo ku taalla eh, u dhow sool eh, caasimadda dalka koonfurta eh, kuuriya eh, koonfurta kuuriya oo dee dhulkaa kuuriya iyo waqooyi iyo koonfur iyo taiwan iyo xaaladoodan waad iska ogtaho Hadya.
bahalkani de waa kii meelo kasoo bilowday ayuu ku dhowaa lacag badan bay ahayd oo konton konton kun oo noodkan lacagtan ayagu isticmaalaana oo midkiiba de u dhigmayo laba iyo afartan dollar laakiin de badan bay ahayd Eh, inkastoo dee la kala garan la kala garan waayo cabdixakiino waa hagaag haddayba noqotay lacagtaasi konton kun oo de midiibaa u dhiganto labiiyo afartan dollar hadday lacag badan ahayd dee kolley amount badan ama lacag badan bay noqonaysaa masiid unbuu kaga samray markaa lacagtii dee saasay kugu daysay marka maya eh, dalkaas eh, koonfurta kuuriya sharci baa ka yaalla qofku haddii lacagtan uu haysta ee waraaqda ah ay dildilaacdo haddii eh, damage ama dhibaato soo gaadho saasoo kale de haddii ay maydhanto mararka qaarkood de waa laga yaaba inuu kuxitaa qofku mararka qaarkood dharka uu xidhan yahay lacag ku ilaawo laakiin de lacagtaasoo kiish leego dee la geliyo la maydhay waad fahmi kartaa sharci baa ka yaalla wixii lacagta la garan karo ee la qiyaasi karo dee xisaabteeda la ogaan karo wixii qofkii waa la isugu geynayaa waa loo celinayaa marka gabadhan cabdixakiino waxaa loo celiyey lacag ku dhow saddex iyo labaatan milyan oo lacagtan woonka ah oo ay iyagu isticmaalaan oo marka loo rogo dollarna eh, isku noqotay sagaal iyo toban kun saddex boqol iyo labaatan dollar marka dee shaqaalihii bankiga markii dee ay wixii arkeen ee la shiray ee la eegay ee la rogay ee la rogay intaas in loo celiyo ayaa laisku go-aankaas la qaatay waa hagaag dee cabdixaafido waynu ka warqabnaayo dee intaa ganacsigii dee haba koobnaado meelo badan ha xidhnaadaana way socdaan dadkii lacag way isticmaalayaan ama kaadhkooga ha isticmaalaan ama iyadoo de waraaqa ha isticmaalaan qofkan shakiga ama waxa u gaarka ah muxuu ahaa Een, waa su-aal aad u wanaagsan cabdixakiinow waayo de qofku hadduu de xitaa bangiga waxoogaa yar kala soo baxo iyo markuu de lacag de waxoogaa yaho kuusa dee uu maydhayo waa kala duwan tahay Eh, qofkan sida la sheegay tacsi ayaa ku dhacday waxoogaa ayaa dadkii ehelkaha iyo qaraabadii iyo saaxiibadii isugu soo ururiyeen de markaa waad garanaysaa qof loo soo qaaraamayo dee qofba in buu keenay Eh, markaa shakigana waxaa keenay dee lacagtaa dadka gacmahooda kala duwan ka soo baxday ayuu de qofkii bac ka qaaday waayo de marka de labaataneeye qof mid dee boqol keena mid midba uu wax keeno dee la- lama garanayo dee wax mid lagu jira moogtahay marka taasaa kaliftay in qofkaasi shakiaasi ku yimaado Eh, aakhirkiina uu lacagtii eh, khasaaradii dharka lagu dhaqayay dee uu ku guro uu halkaa ku maydho Cabdi- cabdixakiinow qofkanun maaha maydhay een, oo dee mashiinka geliyey lacagtii iyo saabuun iyo biyo ku maydhay Een, waxaa kale iyagana la sheegayaa dad kaloo iyagana si kale u maydhay amaba u nadiifiya lacagta farsamo tan ka duwan baa iyadana jirta si fiican isla nin eh, reerkooda ku sheegeen magaciisa la yidhahda kim oo isaguna isla- isla dalka eh, koonf- eh, kuuriyada koonfureed ka soo jeeda Eh, cabdixakiinow nidaam kale ayuu la yimi Hay, Eh, dadkana horta midda kale waxaa eh, cabdixakiin waxaan eh, doonaya inaan kula wadaago dadku meeshay doonaanba caalamka ha ka yimaadaane isku fikir waxyaaba badan bay iskaga fikir ka yihiin waxaa iminka dadka qaar waa kuwan dee inay isbirto ku falaxashaan dadka qaar baa la sheegay khamri ku falaxasho is yidhahda dee jerms ku dilaya dadka qaar baa biyo kulul iyo saabuun ku falaxa- ku falaxalanaya dadka qaar baa dee biyahaasun iskaga falaxalanaya qolaba waa si moog tahay dadkuna marka waxay kala aaminsan yihin jermiskan inuu dhinac- qaabab kala duwan fayraskani uu u dhimanayo qaar baa dee xitaa markii talaagada cuntada ku jirta oranaya waa is okay ma- maadaama talaagada ay waxoogaa ku jirtay
qoloba marka waxbay aaminsantay talaagada dee freezerka haddii iminka tusaale ahaan la geliyo dee cuntadii freezerka sare la geliyo dee digrigeeduna waa u sarreeyo aad u qabowdo dee ba- viruskaas ma noolaanaya dadka qaar baa aaminsan maya marka marka marka lacagtiina farsamo kale iyagoo qoladan kanaga wahaleen marka Eh, saaxiibkeenan eh, qoyskooda cabdixakiin oo kiim ku sheegay isagu wuxuu is yidhi mara haddii aad eh, microwave bahalkan cuntada ku diirsadaan ama caanaha lagu diirsado ama de xitaa dee cuntooyin kaleba lagu diirsado dadka qaar xitaa wax ku karsadaanba ee electriga ah haddaad ku shiddo oo aad eh, dad- eh, dabkana aad ku dallacdo waa j- eh, f- eh, f- eh, fayrasku waa dhimanaya Waa dhimanaya.
saaxiibka halkaasuu geliyey dee isaguna macnaha wuxuu jira halkaas ula gasho mashiinkan buu jira kulaylkaasi ku gub de kulle qiyaastii markaa lacagtu waa gubanaysa intee leeg baa ka gubatay Eh, lacag shan dhibic laba milyan oo lacagta eh, dalkaasi laga isticmaalo eh, ku dhow ayaa ninkaas uu dee isaga naftiisa uu khalkhaliyey oo uu dee damage ku sameeyey oo xumaatay una dhiganta mare lacagta eh, doolarka eh, afar kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan waa intii loo qiyaasay Intii loo qiyaasay.
ogow dee lacagtan marka dee ay gubatay waa inta in baa muuqanaysa in muuqan mayso in waa wada gubatay dee in xitaa intaa in ka badanna ay dee la la garan waayey ayaa dee dhici karta oo dee ma ma laba soo saari waayo waxay ahayd ma konton kun bay ahayd ma boqol nood nooca ay ahayd ba la garan waayo cabdixakiino aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayay weli barnaamijka cawayska ayaynu ku guda jirnaaye haatanna aynu ku wada nasanno heestan ciidda iyo weliba codka fanaaniinta xiddigaa geeska
وعيلة عيدة عيدة عشيرة درس ونكبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة كل عيدة
inta madoo kale carruurtii inay ciroluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisii inta madoo kale carruurtii inay ciroluhu dhammaan suuqyada camiraan way nuucisii
وعيدة عيدة عيدة عشيرة درس ونكبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة كل عيدة وعيدة عيدة عيدة عشيرة درس ونكبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة كل عيدة
camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadnu ahay camahan dunida cid kastoo muslina waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadnu ahay
وعيدة عيدة عيدة عشيرة درس ونكبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسة كل عيدة
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq saleebaan gaas isagoo qaybtan kaga hadlaya qaar ka mid a heesaha uu dhowaan soo saaray iyo weliba kuwii hore hase yeeshee waxa uu marka hore sharaxayaa farqiga u dhexeeya in fanaanku fankiisa uu ku hana qaado dalka gudihiisa iyo weliba qurbaha horta ha- wadankii haddii la joogo dee wadankii waxaad isla helaysaa laxamiistihii muusishankii wixii oo dhan oo isugu kaa xidhan baad helaysaa ma garanaysaa marka horta fanku wadankii meeluu kaga fiican yahay ma jirto halkan waxa weeye shaqadii baad tegaysaa eh, faamiyadii iyo- iyo iyo bar- arrimahaagii kale Eh, muusishankii baaba laga yaabaaba inuu ku yidhaahdo wakti mahayo maanta ama aanan magaalada aad joogtaba aan nin muusishani joogin ma garanaysaa haddaad laxankii iyo midhihiis la hesho muusigii baad haddana muddo sugaysaa marka muusigii lagu soo tumana had- haddana codqabashadii baa ayaad iyadana qof raadinaysaa kaa qabta wixii maadaama oo aanan anigu muusigiina tumin codkiina qaban karin ma garanaysaa marka laakiin waa haddana waan wadnaa uuna de intaa waxbaanu laxamaynaa oo samaynayna laakiin wadankii marka la joogo wuxuu kaga fiican yahay fanku ma jirto because wax walbaaba uu isugu kaa xidhan yahay wagaag wagaag taa taa haddaan su-aal sii raacsado een, hees waxaa jirta heesaaga ka mid a oo een, een, eh, tidhaahda beledkaygiiyo waan ku jabay ma arrimahan unbaa la xidhiidhaa mise macno kala gudbinaysa heesta waxaa sameeyey nin la yidhaahdo cusmaan maxamed aadan oo norwayna la degan oon aada saaxiib u nahay marka waa nin daltabiyo dalkiina u baahan qurbahana ka sheekeynaya oo caruurtiisii iyo reerkiisii dalkii geynaya marka waxa weeya waa heestu waa qurba joog marka waxay tegeysaa qolqol- qolqolo joog bay tegeysaa marka waxay odhanay kolley waad dad waad u daari doontaa dadka laakiin waa nin waa qof qurbihii ku raagay oo dalkii doonayay inuu tago oo barafkan iyo dhaxamahan iyo biyahan ku wareegaysan iyo daltab iyo un hayso si wanaagsan weeyaan marka maxay odhanaysaa heestaas waxay odhanaysaa dhul baraflaho rabbigay biyo ku wareejay buura baydii noqdo baydii noqdo baryaan ku raagay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay heesta waxaa sameeyey em, em, cusmaan maxamed aadan waana heestii u dambeysay ee ilaahay u naxariistee maxamed miir xaaji uu laxamo nasiib daro annagoo aan isbaranin oo aan toos u arag buu dee ay tiisi timi oo ilaahay dee naga qaatay marka heesta aniga mar walba dareen iyaduna igu leh weeyaanoo marka heestan aad baan heesahayga aan aan jecelahay bay ka mid tahay
dhul baraflaho rabbigay biyo ku wareeje buuran baydii noqdo baydii noqdo baryaan ku raagay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay beledkaygiyo waan ku tabay berihii wajaaliyo bankeedii cagaarna berihii wajaaliyo bankeedii cagaarna gurigii jifaadiyo balyada laybaday casidii barbaarkii badh ay dubanayaan bardabaalanayaan berihii wajaaliyo bankeedii cagaarna berihii wajaaliyo bankeedii cagaarna urihii jifaadiyo balyada laybaday casidii barbaarkii badh ay dubanayaan bardabaalanayaan dilabaalahediyo urtasowgiyo samauborama urtasowgiyo samauborama bakki iyo dhirtedii boqii qulujeed badansaynaco kalluunku ku badan yahay dooyihii barbaxayaan badhnaa soo galayaan dhooga iyo bariisle ilaa bartankeeda dheershii
waagaag cabsaq haddaynu intaasi kaga nimaadno een, eh, taasi een, eh, hees waxaa jirta iyadana kaloo ka mid a heesahaaga oo aan muddo hore maqlay oo dabcan markaan dhegeystaha idhaahdo xaalku waa bariga dhexe heestaasoo ereydeeda ay ka mid yihiin bariidada uun isoo booqo aday badee hadda waa bariidada uun hadda wax kale iska daa xaalku waa bariida uun keliya layska baryaa miya ah bariido keliya weeyaan waxaa la yidhahdaa heesta bas basra la yidhahdaa waa albankeygi two thousand kii bay ku jirtay waxaa sameeyey nin la yidhaahdo cabdirasaaq cismaan muuse shiine situationka waxaan u malaynaya inuu isagu ku jiray markaa laakiin anugu waan waan gudbiyey un Ah, markaa basray basray bishaan ku barteen bilownay jacaylkii ambere marka marka xal ha bal wax kaleba kaa dooni maayo anigan dee sariirta dul aale bal bal soo boqo keliya sidii cilmi boodheri ma garanaysaa Eh, markii la hab- ah, layidhahoodan baa ku imanaysa uu ka gamay Eh, layidhahoodan baa timi oo kaa tagtay markaasu halkaasuu isagu marayaa abwaanku xadhka gale hurdada way xuntahay hohay maxay seexshay bal inaan habaar qabo maxaa hodani weydaarshay buui ha kaas way way dul timi laakiin kan uma imanin nasiib umuu imana isagii waa baryaya oo le dee hodanba waa ti eh, cilmiba waa ti hodan sidaa u samaysaye bal adigu is- isoo booqo un inaan intaa yar intaa yarna ku bogsado wax kaleba aan samaynayna bal bo- booqashadan iigu dadaal ha ha ha marka waa albankaygii two thousandkii walaal marka waa iyaduna waa hees eh, aada u qiimo badan oo waktigeediina lahayd
Patrai, patrai, pishan ku parte, pilone chai, kiam pere. Upalari nito, poknai chario, adai padai. Pari da daun, isyo popo, nagai pade, hai palmarine.
qayb kaloo waraysigan ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska ee soo socda barnaamijkeena toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid mubaarak
Hai palmarine Alparida da moon, it's your phone. Nagai pade hai palmarine. Patrai nafsigani waa geed baasirbaane hamoodi inuu beeyahay goolyooga dartaa banaanu baxoo bahalahalaane Patrai nafsigani waa geed baasirbaane hamoodi inuu beeyahay goolyooga dartaa banaanu baxoo bahalahalaane Hai palmari